halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v od si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka ka mid ah geeska afrika iyo internetka v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington waana subaxnimo salaaso ah bisha disembarna waa labayo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi sandheere wuxu dhaceen anugu goobjoog baan ahaa mid waqtigay bilaabantay ilaa ay dhammaanaysay waxaan ku odhan karaa intaas ka taa waan hubaa ilaa imka sabab waxaan soconnaa dhowr iyo afartana oo barkoodka xusaas lagu cawiray barkoodna midiya lagu cawiray shicibkana anu intaan intaa ku arka labay ahayd laakiin waxaa la sheegayaa inay inay dimashana jirto intaana ka badanyay kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliiska ee dalka jabuuti cabdilaahi cabdi oo ka hadlaya rabshado ay dad ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen oo shalay ka dhacay xaafadda belbela ee magaalada jabuuti qodobada kaleed idaacaddeena saakiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamo la baxay muqaawamada shacbiga iyo qaar ka tirsan dowladda ku-meel gaadhka ah ee dalka yeman oo iska caabin xoogle kala hortegay jabhadda xootiyiinta wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo weliba qodobo kalaad maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa xaqiijisay dhimashada lix ka mid a ciidankeeda iyadoo qof isi soo miidaamiyey isniintii shalay dadkaas dilkaasi geystay ciidanka ayaa lagu weeraray meel u dhow saldhigga ciidanka cirka bagram ee magaalada dalka afghanistan askarda ayaa roondo amaba kormeed ku jiray markii la weeraray ururka taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka isagoo sheegay in weerarka u geystay qof mooto amaba dhugdhugley saarnaa islamarkaasna ay dhinteen sagaal iyo toban askari sida uu ururku sheegay ururka taalibaan ayaa lagu yaqaanaa badinta tirada dadka weeraradooda wax ku noqda netona waxay sheegtay inay baadhi doonto weerarkaasi wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka ash carter ayaa weerarka ku sheegay xasuus xanuun badan oo la xiriirta khatarta uu ciidanka maraykanku maalin walba kala kulmayo dalka afghanistan xoghaye carter ayaa sheegay in weerarka ay sidoo kale ku dhaawacmeen laba ka mid a askarta iyo qof qandaraasla ahaa aqalka cad ayaa tacsi u diray qoysaskii askarta laga dilay
milatariga dalka ruushka ayaa sheegay inaanu wax macluumaada ka helin qalabka duubayay macluumaadkii diyaaraddii dagaalka ee turkigu uu bishii hore ka soo riday sergey benedof oo ah madaxa badbaadada duulimaadyada militari ee dalka ruushka ayaa sheegay in saddex iyo toban ka mid a lix iyo tobankii jib ee macluumaadka qabanayay ay burbureen halka saddexda soo hadhayna dhaawac soo gaadhay waxaana uu intaasi ku daray in khubradu ay isku dayayaan in saddexdaasi macluumaadka ururinayay ee soo hadhay ay soo saaraan hase yeeshee ay wakhti dheer qaadanayso turkiga ayaa afar iyo labaatankii bishii noofembar aynu soo dhaafnay soo riday diyuurad nooceedu yahay s u xilli ay ku duulaysay xuduudka turkiga iyo suuriya ay wadaagaan turkiga ayaa sheegay in hawadiisa ay kusoo xadgudubtay diyaaraddaasi soo ridista diyaaraddaasina waxay keentay dhimashada bayloodkii diyaaraddaasi waday iyo askari isku dayayey inuu isaga badbaadiyo
subax wanaagsan markala dhegeysta halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington sidaad idaacadahaygii shalay ku maqasheen magaalada jabuuti ayay tiro dada oo aan la xaqiijin ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii rabshada ay ka dhaceen xaafadda belbela xiisaddan ayaa bilaabatay subaxnimadii isniintii xilligaasi oo dadweyne tiro badan ay isugu soo baxeen qabanqaabada munaasabad siyaaraha oo lagu xusayo sheekh yoonis muuse ciidamada ammaanka ayaa isku dayey inay kala dareeriyaan dadkii soo qabanqaabiya xuskaas waxayna taasi keentay in ciidamada iyo qaar ka mid a dadweynihii ay isku dhacaan kadibna ay ciidamadu rasaas ku furaan dadkii goobta joogay sida v o da u sheegay maxamed cabdi oo sheegay in qaar ka mid a heladiisu ay ku jiraan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay saare cidla nuur ayaa xalayto khadka telefoonka kula xidhiirtay waxayna ugu horreyn weydiisay magaciisa iyo meesha uu joogo magacayga oo maxamed cabdi imaka hadda waxaan ku suganay dhakhtarkii weynaa baan ku sugana faamiigeygii baa ku jira in maydihiyo in dhaawacabalaba meesha yaalloon u imika imise qof baa markaa qoyskiina ka dhintay
wuxuba dee qoyskee walahayeene waxaa dhintay iminka toddoba baa ku jirta saaldamoorka toddobaa ku jira qolka meydka hay yaa ku jira halkan beletiye ahaan moorka saaldamoorka meesha la yidhaha toddoba qof baa ku jirta dhaawacana iminka halkan waxaan arkaynaa lix qof oo halis aan arkaynaa qof yaroo sideed jirano maaragtayna ugu yar yahay inta kalena dad wala maaragtay dad waaweyn bay hayeenoo iyakuna dhaawac halis weleyn ilaa qof mooyaane inta kale waa wala halis weeyaan waan gartay dadka maxaa ku dhacay markaa maxamed dadka rasaas baa ku dhacdo oo waa rasaas waxa laysay waxa dhaawaca iyo waxa dhintayba waa rasaas marka maxay een, ciidanka iyo een, isku keenay dadkan bal haddaad nooga yaro waranto siday waxu dhaceen waxa isku keenay dadkani waxay hayeen dad maaragtay shacabay hayeen rayid bay hayeen waxay damceen siyaare inay dhigtaan bay dibna alle iska baryeen meel cidlacaada iska fadhiyeen ciidankaa yimiday ciidankii baa idhaahayd ku wargeliyey meesha iskaga taga hadalku wax kuma dhigaysaan baa laga yidhi maxaa dhacalay anagu dhibaatana ma wadno cidna ma tuurtuurayno waxna kalena ma ogine annagu halkaasna ilaahay ku barayno siyaarasana waan iska tegaynaasaa laga yidhi waay marka kadib wa- waxaa la yidhi halkan kuma dhigi kartiina ka guura xalay laga yidhi oo loo yimid war siyaarada anagu halkanan ku dhiganaynaa meel kalena uma guurayno meel kalena kuma dhiganaa markaan dhammaynana waan iska soconaynaa baa laga yidhi saaka xilliga saacada abaara afartii ahaydna waa lagu waabaraystay dee halkii markii la yimidana rasaas baa lagu furo oo looma baaba yeeline rasaas unbaa ooda lagaga qaaday waan tahay ooda oodii markii lagaga qaaday rasaastiina dadkiisa iyakuna dhagax koor bay dee bilaabeen oo dhagax bay meeshii kaga hortegeen geeta wixii dhintay saddex qof baa dhimatay intii aroortii hore saddexdii qof baa dhimatay dhaawacuna u badnaa toban buu ahaa waa la kala laamay Eh, booliis bay waxa marka hore dagaalka yimid ahayd booliiska dib buu laamay waxaa lasoo dalbaday ciidankii militariga ahaaba lasoo saaray iyo ciidan jajaanta la idhaahdo oo jeedaarana lasoo saaray marka dambe ay dib u bilaabantay labiyo tobankii iyo labaatan midhib bay ku bilaabantay ilaa waxay socotay ilaa eh, dhici bay socotay waa tahay marka sidaasay wax u dhaceen walaalo marka tirada guud ahaan dhaawacantay waa imisa adigu lix baad imika cusbitalka ku arkaysaa laakiin tirada guud ee dhaawacantay waa imisa intaad ka warhayso annaku intaan ka war hayna imika ahaan tirada guud afartan bay ahayd talyaaniga takhtarka la idhahda in baa ku jirta takhtarka araxma la idhahda in baa ku jirta takhtarro kaloo bareefada in baa la geeyey waxaan aragnay de meesha way dheeryado xoog baa loo kala fogaa wixii la arkay afartan bay ahaayeen n dhimashadana toddobiyo soddon baan aragnay wixii kale ee dee imkaan moognahay annaku meydadbaa imika la sheegaya oo dhulkii lagu dagaalamay yaallo cidina warhayn oo shacabna soo qaadin dowladna qaadin oo dhulka yaallo imika lasoo sheegaya waa tahay marka waxaa kaloo maxamedow weyn imkaan waan gartay dadku iyagu rasaas miyay ridayeen wax xuba miyay wateen dadku rasaas baad sheegaya waxa hal da- wax maaragtay kabriid qofkiisa ma lahayn dadkaniye waxa huba ay haysteen wuxuu ahaa dhagax buu ahaa bes dhagax iyo ninka bangad sitee ul haystay baa ugu waa hub waa- waxaa baa la haystaa wax huba markii dowladdu tiri ka daaya oo meeshan waxba ha ku dhigina siyaaro dadku maxay ugu dhaga adeegeen inay markaa een, meesha ku qabtaan siyaaradu ay hawsha kasii abaabulaan qofku wax shara hadduu wado la idhaahdo sharkan aad wadi jooji lagaa ku dhagaaday haddii uu khaldan yahay waan gartay laakiin qof yidhi war siyaaradii aabahay baan dhiganayaa oo maaragtay sadaqada waan waalidkayga u niyoonayahay maxaada ku jaban haddaan allan ku dhigto miyaan dee oolaya meesha berri ma socon maayo hadda ay dee tahay dee siyaare haddii dad laga celinayo dad kale oo dadkan meesha ku dhintay kamid ahaayoo dalka ku nool meel walba waa lagu dhigay ku arta lagu dhigay ku shabeelle lagu dhigay ku weeca lagu dhigay meel walba waa lagu dhigo doddobaadadani doddobaadadii ka horreeyaa la dhigayay uuna way socotay laakiin dadkan dad la damcay weeyin marka horeba ir gooniyaa lagu hayay
kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi oo ku sugan jabuuti oo sheegay in qaar ka mid a heladiisu ay ku jiraan dad dhintay iyo kuwa dhaawacmay rabshado ka dhacay magaalada jabuuti shalay sahre ciidle nuur ayuu goor dambe oo xalaya u warramayey geesta kalena taliyaha ciidamada booliiska jamhuuriyadda jabuuti cabdilaahi cabdi ayaa beeniyey sidaasi uu wax u dhaceen ee uu ku waramayo maxamed cabdi iyo weliba mid ka mid ah mas-uuliyiinta mucaaradka oo isaguna shalayta la hadlay laanta af soomaaliga ee v o weda waxaa kaloo uu taliyaha boolisku beeneeyey tirada dadka waxyeeladu ay kasoo gaadhay falastiin axmed iimaan ayaa taliyaha khadka telefoonka ee jabuuti kula xidhiidhay xalayto waxaanu uga waramay sidaa uu wax u arkay wallaahi runta haddaan kuu sheega dhuleeye warkii beenta habaa ka badiyeyba kay run tahay laakiin siday wax u dhaceen anugu goobjoog baan ahaa min waktigay bilaabantay ilaa ay dhammaanaysay Eh, hawshu waxay ahayd meel mamnuuca ay rag damceen inay is- yida- yidhaaheen eh, waxaan ku dhigaynaa mawlid eh, ziyaaro qolo yaan ku dhigaynaa siday doon ahaatee eh, mawlid ahaan waa la ogolaa in la waxeeyo dowladdu waa iska ogolay laakiin nabad sugidda ah, si aanu ah, mataqaantay halis loo gelin Eh, waxaa laga codsaday raggaasi in meel xiran ay la tagaan oo halkaa ku waxaystaan si iyakan loo badbaadiyo eh, nabad sugidooda dalkiina dhibaata ay u- ay ula kulmin way diidiideen ban cidlaa oo aan xilnayn ayay yidhi halkana calmanay oo ilo ila ku waxaynana anu waxaan kamid ahaa mas-uuliinta loo diray ee waa la gashay waa maanta ragga hawsha maamulayay ilaa shay tole waxaanu isla gaarnay dhowr jeer oon kulanay barhkood ugu dambaystina iyagoo dhan waxaanu isla gaarnay inay halkii iska daayaan waxay yidhahdeen tani kale siyaasadda ku dhex jirto ma ogolin meesha ay dowladduna siisay waxaan nidhi waxba kama dhigno waan iska ogolnah meel baxina maanan lisin waa soo qaadno meel kalaan sal niminay haye bay yidhaaheen waxaan ku heshin weliba anu inaan gargaar askartu garab gasho oo ay hawl wixii halkaa ay qabteen si loo furfuro oo halkan loo keeno aan la garab galno wixii talkaya gaadiid noqotaya iyo dad noqotayaaba waxaan ballan ku lahayn inaan halkaa shantii ugu tagno alaabta aan la soo rarno halkan keedno halkii markaan tagay de waxaan la kulanno un rag dagaal diyaar waa dagaal baan lagu bilaabay askartaan naga laayay dadkii aan shalay tolay aan isla gaarnay oo maanta telefoonadii bay xidheen dad aanan garanayn oo u badan dad baadiyaa iyo dad maxaan ku dhahay amaan lahayn oo caruura iyo dad caruurtee las- aa la- lasoo madaxooga laga soo buuxiyo qolo iyo eh, een, shucuur caynkaasoo kale oo wada gadoodaya ayaa naga hor yimiday En marka dowladda caadiyan maxay u diideysay dadkan meesha ay qabsadeen inay isugu yimaadaan maxay dowladdu meel kale u geynaysa dadkan mar haddii ay arintu ahayd mawliid ama xus hadba sida een, soomaalidu u taqaan waxa weeyaan waktigan aan joogno waa la wada socotiin Eh, waxaan ka midnahay dalalka hadiyaada lagu hayo ragga terroristigu ay leeyihiin waxbaan ka geysano dhibaataan ka wadnaa si maxaan ku dhahay loo yareeyo halista ay leedahay in urur dad iskugu soo baxo ban ba- eh, furan ayaa keentay in maxaan ku dhahay la yidhaaho war ninkii wax qabsanayo ha noqoto meel xidhan oo amnigeega la adkeyn karo marka khasaaraha intee buu la egyahay meeqaa ku dhaawacantay meeqaase ku dhimatay wallahi eh, waxaan ku odhan karaa inta askarta waan hubaa ilaa imka tiro waxaan soconnaa eh, dhowr iyo afartana oo barhkood rasaas lagu cawiray barhkoodna midiya lagu cawiray shicibkana aanu intaan indhaha ku arka laba ahayd laakiin waxaa la sheegayaa inay inay inay dhimashana jirto intaana ka badan yihiin marka dadka rayidka ah maxay la egtaa khasaaraha soo gaaray dadka rayidka dad rayida maaha oo oo- oo caadiya waa dad siyaasiyiin isku sheega dadkii qaskanba abuuray ee ummaddan kiciyey oo gelinkanba aan anagu caqli aan ku maaraynaynoon diidanayn inay dhibaata dhacdo laakiin iyaku rabay ujeedadooduna ahayd in eh, dowladda iyo ciidankeyga iyo ay isku dhacaan dadka shicibku dhibaatana dhex marto kuwii unbaa waxaana buunbuuninayo waxaa intan leeg sheegaya En, wasiiro iyo xildhibaano en, hadda en, wasiiro hore iyo xildhibaanaa ku jira dadka wax ku noqday waxaana la sheegay in xarun ay leeyihiin mucaaradka oo shirka socday ay ciidanka ammaanku ku weerareen marka ma meesha weerarku ka dhacay ma laba meelay kala ahaayeen meesha dadku mawliidka ku qabay iyo xarunta waa waa laba meelood kala duwan meeshan dambe la sheegayo eh, sida iguma qala waa ah, meel la doonayo in laga qabto dad maxaan ku dhahay dadkii kamid ahaa qallaasaan waxeeyey oo loogu tegey iyay eh, oo iyaa la fadhiyey waa meel meesha saaka ka dhacday dhibaatadu ka duwan marka dadka aad rabteen inaa arrintan usoo qabataan ma soo hesheen waa la helay ha waxaa dhibaatada keenayba la isku dhaca keenay waxaan filaya inay saatay anugu saas ku dhacday ma ogi eh, iyadana imika imanka waxaad soo dhex gashay anigoo warkayga dondoonaya En, waxaa la arkayay wasiirkii hore ee en, diinta iyo awqaafta iyo wasiir kaleo isna ka tirsanaa dowladihii dalka soo mara jabuuti oo labaduba dhig uu ka da-ayo marka ciidanku dadkaasi ma, ma, ma, ma gacanay ula tageen mise rasaas waxa igu maqla oo ninkii sargaalka ugu diray hawshaas ee fulinayay isagu yidhi gacan baan iskula tagnay gacantii baa keentay cawraadan isaguna wuxuu damacsanaa inuu naga hor joogsado qofkaan qabanaynay taasay dhibaato wata marka hadda waa sidee laakiin guud haddii ahaan waxaad ugu xaaladda tahay ee askartu dhibaatada geysatay waxaan ku ballan qaaday annagu xaggayga xeerku waa xeer in askarta waajibkayga laga mari dembigaa gashay kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliiska jamhuuriyadda jabuuti cabdilaahi cali cabdilaahi cabdi oo u waramayey falastiin axmed imaan halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal maalintii shalay ahayd waxaa dalka holland lagu soo gebagabeeyey tartanka ciyaaraha kubadda cagta nooca fuustalka loo yaqaano ciyaarahaasi waxa ay- waxaa qayb ka ahaa kooxo kala duwan oo ka kala yimid dalalka reer yurub ay soomaalidu degan tahay ciyaarahan waxaa soo qaban qaabiyey ururka hirda oo ah urur la shaqeeya bulshada soomaalida dalka holland iyo meelo kaloo caalamka ah haddaba gebagabadii ciyaarahaasi ayaa waxaan ka waraystay saalax xasan cumar oo ururka hirda u qaabilsan ciyaaraha iyo warbaahinta aad ay umahadsan tahay ee sandheere ee runtii ciyaarihii shalay waa ay soo gabagaboobeen ee fiidnimadii xalay ayaa lasoo gabagabeeyey waxaana kulankii ugu dambeeyey ee finaalka isugu soo haray oo afar iyo labaatan kooxood kasoo dhex baxday kooxda ee danxaaq ee ka dhisan wadanka netherland magaalada the hague iyo weliba kooxda manchester oo iyagu asal ahaan dhalinyarada magacaasi kooxda ku ciyaaraysa ee ahayd dhalinyaro ka guurtay wadankani netherland balse haatan deegaan ahaan u degan manchester marka kooxdii manchester ayaa iyadu nasiib u yeelatay inay hanato koobka horyaalka hirda amsterdam fustal tournament ee sanada labada kun shan iyo tobanka waxaana kooxda danxaaq ay noqotay kooxda labaad ee horyaalka ee amsterdam fustal tournament waan gartay marka manchester waa dalka ingiriiska dalka ingiriiska waan gartay tartanka lambarkiisu ku ahaa imise tartana horaar hore loo soo qabtay sandero tartankani waxa uu soo bilowday ciyaaraha amsterdam fustal tournament sanadkii labada kun shan iyadoona sanadkan uu yahay kiisii koo iyo tobanaad marka waxaa lasoo mara heerar aada u kala gedisan iyadoona uu tartamadani daba socday tartamo kale oo kala gedisan oo ciyaaro kala duwan ah haddii ay noqoto ciyaaraha fudud oo xiliyada kuleelaha la qabto dhinaca kale ciyaaraha basketball oo kubadda koleyg oo dhinaca gabdhaha ayaa sanadihii ugu dambeeyay daba socday inkastoo sanadkani ciyaarahaasi ay naga baaqdeen balse wuxuu ahaa runtii tartan aada u xiiso badan oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf aada u fara badan uu ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed sidoo kale dukii hore magaalada muqdisho maxamuud tarsan iyo weliba marti sharaf ka kala socotay wadamada kala gedisan ee qaaradda yurub kuwaasoo isugu jiray bah isboorti wariyayaal fanaaniin iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada ka kooban waan gartay marka waa laba kun iyo shantii laakiin ciyaartan fustalka iyadu ma waxay lasoo bilaabatay xilligaas mise xilli dhexay kusoo biirtay ciyaarta fustalka xilligaas waxayba ahayd ciyaartii ugu horreysay oo markaa lagu bilaabo waan gartay waxaad ii sheegtaa dhallinyaraday ku kala guulaysatay ciyaaryahanka ugu wanaagsan goolhayaha ugu wanaagsan ninkii gool dhalinta ugu badnaa qiimeyn noocaasa ma la sameeyey runtii waa la sameeyey qiimeen noocaas ah biladaha iyo abaalmaradana la bixinayena oo sanadkan hay-adda hirda bixisay waxaa ugu horreeyey kooxda ku guulaystay kaalinta koowaad oo iyadu heshay koob runtii aada u qurux badnaa iyo abaalmarin lacageed oo daba socotay kooxda kale ee kaalinta labaad gashay ayaa la guddoonsiiyey sidoo kale koob loogu magacdaray koobka kaalinta koowaad ciyaaryahanka ugu wanaagsanaa iyo goolhayihii ugu wanaagsanaa macalinkii ugu wanaagsanaa iyo ciyaaryahankii ugu goolalka badnaa ayaa sidoo kale helay abaalmarina kala gedisan oo hay-adda hirdo ugu tala gashay inay ku dhiirigeliso ciyaartooydaas waan gartay saalax adigu hay-adda waxaad u qaabilsan tahay dhinaca arrimaha sboortska iyo warbaahinta haddii aanu dadweynaha xasuusino mar kale hay-addu maxay ka shaqaysaa waa maxay ujeeddada ugu weyn ay u aasaasantahy runtii hay-adda hirdo waa hay-ad ballaaran oo ka shaqaysa arrimaha bulshada qeybaha kala gedisan haddii ay noqoto dhinaca waxbarashada haddii ay noqoto dhinaca caafimaadka runtii hay-adda kuma koobna oo keliya inay ka shaqeyso wadanka netherland hay-adda waxay xafiisyo kala gedisan ay ku leedahay magaalada hargeysa waxay xafiis ku leedahay gado waxay xafiis ku leedahay nairobi meelo kala gedisan oo dhulka soomaaliya ah ayay xafiisyo kala gedisan ay ku leedahay waxay sidoo kale hay-adda ay gacanta ku haysaa iskuulo fara badan oo ku yaalla gobolo ka tirsan dalka soomaaliya arday fara badan ayay markaasi maalgelisaa oo ay ka caawisaa dhinaca dhaqaalaha waxbarashada sidoo kale hay-adda waxay dhiirigelin ku samaysaa dhinaca horumarinta haweenka iyadoo dhinacyo fara badan ay ka caawisa dhinaca haweenka sidoo kale hay-adda waxay markaasi qabataa barnaamijyo badan oo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada haddii ay noqoto dhinaca isdhexgalka haddii ay noqoto dhinaca waxbarashada iyo weliba sidii markaa dhalinyarada loola raadin lahaa dhinaca shaqooyinka iyo arrimo fara badan marka hay-adda waxqabadkeeda runtii laguma soo koobi karo hal wax oo keliya waa hay-ad wax ballaaran oo runtii loogu baanaa hay-ado fara badan inay ka shaqeeyaan ka shaqeysa sboortiganna waa qeyb ka mid ah marka qeybaha ay hay-adda ugu talagashay inay bulshada isugu keento ay markaas dhexgal ku sameeyaan marka la qabanayana sboortiga runtii waxaa daba socda barnaamijyo kale sida sanadkan oo kale waxaa daba socday barnaamij loogu maga loogu magacdaray hirda jefers award kaasoo markaa lagu abaalmarinayay shaksiyaad iyagu lagu xushtay doorar kala gedisan hadday noqoto dhinaca ganacsiga warbaahinta iyo weliba shaksiyaad u istaagsanaa muwaadinnimada iyo badbaadinta hantida qaranka soomaaliya
kaasi wuxuu ahaa saalax xasan cumar oo hay-adda hirda u qaabilsan ciyaaraha iyo weliba dhinaca warbaahinta wuxuu u warramayey isagoo ku sugan dalka sweden maxamed cabdi sandheere zahray dhinacii ciyaaraha caalamkana waxaa xalay foodaystaray labada kooxood ee arsenal iyo manchester city waa ciyaaraha premier league loo yaqaano dalka ingiriiska waxaana labiiyo hal ku badiyey kooxda arsenal waa arsenal iyo manchester city arsenal labo manchester city hal gool ayay ku badiyeen xalayto waad mahadsan tahay maxamedow halkaasi ay dhegeystayaashu nagala socdaanna waa v o a washington
weli waxaad degeysanaysaan v o a washington wararka ka imanaya dalka yemen ayaa sheegaya in dhul badan laga qabsaday jabhadda xuutiyiinta oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka gacanta ku hayay magaalada caasimadda ee sanca iyo agaarkeeda wariyaha v o eda qaahire xuseen saxnuuni ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan qaahire nooga soo diray wararka laga helayo dalkaasi yemen ayaa tibaaxaya ugu yaraan toban ka mid ah maleeshiyada xuutiyiinta inay geeriyoodeen ka gadaal markii ciidamada dowladda kumeel gaarka iyo maleeshiyada muqaawamada shacbiga ay qabsadeen meel shan iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada sanca caasimada dalkaasi ciidamada dowladda yemen iyo maleeshiyada muqaawamada shacbiga ayaa gacanta ku dhigay mandiqada jabal qarwada bariga gobolka sanca ee dalkaasi kadib markii kooxaha wax iska caabinta iyo ciidamada dowladda ay xoojiyeen howlgallada ay ku doonayaan inay ku gaaraan magaalada sanca warbaahinta dalkaasi yemen ayaa xaqiijisay ciidamada dowladda kumeel gaarka iyo maleeshiyada muqaawamada shacbiga inay qabsadeen dhul ballaaran oo aada ugu dhow caasimada dalkaasi ka gadaal markii dagaal ba-an ay la galeen maleeshiyada xuutiyiinta ee shiicada ahi dadka shacabka ee degan duleedka magaalada sanca ayaa sheegaya ciidamada dowladda iyo kooxaha wax iska caabinta ee dalkaasi inay gebi ahaan ay la wareegeen dhul badan oo ay ka talin jireen maleeshiyada xuutiyiinta iyo ciidamada daacadda u ah cali cabdalla saalix madaxweynihii hore ee waddankaasi arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili ciidamada dowladda kumeel gaarka ee dalkaasi iyo muqaawamada shacbiga ay qabsadeen qaybo badan oo ka mid ah waqooyiga dalkaasi yemen haddaba axmed cabdilaahi faarax oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey waxaa la filan karo mar haddii ciidamada dowladda kumeel gaarka ee dalka yemen iyo maleeshiyada muqaawamada ay kusii dhowaadeen caasimada dalkaasi wallaahi markii aan aada uun macnaa barnaamijkan uga hadalno oo magaranaysa si fiican loo fiiriyo iyo markii qaabkay wax u socdaan hadda dowladda iyo qolyahan huwanta oo la socda iyo xuluufadan taageeraysa oo ugu horeeyo dowladda sacuudiga arabiya waxaa la malayn karaa markii si dhaba loo sii fiiriyo barnaamijka siduu u socdo iyo dagaalku siday u socdaanin in dowladdu ay aada iyo aada horumar u gaarayso loona malaynayo macnaha markii la fiiriyo qolyahan wax taxliiliya oo ma garanaysaa ka hadla badanaa siyaasadda iyo dagaalka inuu sii dabadheeraan doono iyo ma garanaysaa marka waxaan rajaynayaa aniga ama aan aaminsanahay asaabiicda soo socota ama bilahan soo socda gudahooda inay xukuumaddu ay huwanta dadka la socda ay geli doonaanin caasimadda oo ma garanaysaa sida ay u socoto oo xuutiyiintu ay ma garanaysaa magaalada iskaga bixi doonaanin oo dowladdu ay qabsan doonto sidaas ayaan u malaynayaa dhinaca kale wararka laga helayo gudaha dalka yemen ayaa sheegaya in saddex qof oo rayd ah inay dhinteen inka badan labaatan qof oo kalena ay dhaawacmeen ka gadaal markii maleeshiyada xuutiyiinta iyo ciidamada madaxweynihii hore ee dalkaasi ay duqeeyeen magaalada ticisa oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn waddanka yemen sida ay sheegayaan warbaahinta dalkaasi yemen ciidamada dowladda kumeel gaarka iyo maleeshiyada kooxaha wax iska cabinta oo dhinaca ayaa dagaal ba-an kula galay deegaano ka tirsan magaalada ticisa taasoo sababtay khasaaro badan oo soo gaaray labada dhinac arrimahan ayaa imaanaya xili qaramada midoobey ay ku baaqday xabad joojin kadib markii dowladda kumeel gaarka iyo maleeshiyada xuutiyiinta wadahadal ay ku yeesheen dalka switzerland ergeyga qaramada midoobey ee dalkaasi yemen ismaaciil waled axmed ayaa sheegay dhinacyada isku haya yemen in wadahadal kale ay isugu imaan doonaan afar iyo tobanka janwari ee sanadka fooda inagu soo haya xuseen saxnuuni v o a qaahira
dhegaysatanaa dhinacii ciyaaraha dhinacii aan dhahda ee muusiga ayaynu jaleecaynaa fanaanka shay miro dacar
heestaasi fanaanka shay miro dacar ayaa u dambeysay barnaamijkayga subaxnimo inta haddii la idhaahdo kowdii barhka maanta aynu dib u kulmi doonno anigoo maxamed cabdi saare cilib nuur iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.